maalin wanaagsan duhur wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha star f m stuudiya muqdisho sheegooyinka barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah macalimiinta kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub oo xabsi afar sanaa lagu xukumay haddaba waxyaabaha loo haysto iyo kooxda uu maamulo wadanka ay ka dhisan tahay oo barnaamijka kusoo qaadi doono gary nevel waxa uu saadaaliyey afarta sare ee brmiliga kooxaha ku dhammaysan karo waxaana loo yaqaana ee tob forka ayuu ka hadlay waan soo qaadan doonaa leonel miisi oo sii dheeraystay hogaanka gooldhalinta horyaalka wadanka sbain kadib markii kooxda barcelona ee xalitay ay guul gaartay dhinaca kale liverpool waxay ku soo laabatay waddada guusha waxayna dhaafeen naadiga olvis sheekooyin ku saabsan tartanka champion leaga ayaan soo qaadan doonaa kooxaha caawa ciyaaraya real madrid iyo manchester city oo siyaabo kala duwan u ciyaari doono falanqeynta qodobka dooda doorka dhegeysta warar kale isboorti ku saabsan barnaamijka kama marna farsamada bowliid anigoo a maxamed xuseen qor ayaa halkan ka soo jeedinaya mar kale ciyaaraha star waa xagaag markale maalin wanaagsan meel walba aad joogtaan ee tartanka champion leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaa la xusuustaa in afar kooxood ay tartankan usoo gudbeen oo gaareen sideed dhamaadka lix iyo tobankana kasoo tallaabeen kooxahaas marka dib aan u fiiriyo waxaa ka mid ah kooxdii kubadda cagta ee juventus ee tartankan ka reebtay ee f c borto waxaa kaloo ka mid ah kooxdii seville ee tartankan ka reebtay ee brusia dortmond midda barcelona ee tartankan ka soo reebtay ee lagu magacaabay paris saint german iyo kooxdii liverpool waa liverpool oo idan kasoo gudubtay naadiga arbi libson haddaba afartaas ayaa banaanka jooga waana sideed waana afar kooxood waxaan la sugayaa afar kooxood oo kale inay soo baxaan caawa iyo haween dambe oo kooxaha ay ciyaari doonaan caawa afar kooxood ayaa ciyaaraysa marka si loo fiiriyana laba kulan laakiin afar tiim ayaa iska hor imaanaya haddaba kulanka atlanta ayaa ah midka ugu adag aan isleenahay bal madrid haddii tartankan ay gudbi karto iyo in kale ayaan soo qaadan doonaa kulankaas ayaan barnaamijkan ku falanqeyn doonaa oo falanqeynta aan kaga hadlaynaa saaxiibadeena aragtidooda ay kasoo dhiiban karaan dhinaca kale waxaan ka hadlaynaaba ciyaaryahan eden hazard tan iyo markii uu ku biiray naadiga real madrid ee wadanka sbain oo boqol iyo labaatan milyan lagu qaatay ciyaaryahankaas weli taageerayaasha real madrid way la qabsanlaan yihiin qaabkii ay islahaayeen ama fikirkii ku aadanaa in kooxda wax badan uu kusoo kordhinka haddaba hazard oo hadda sii dhumaya islamarkaana xirfadiisa ee magaciisaba maxaa sabab u ah ayaan ka hadlaynaa ciyaaryahankana wuxuu isku diyaarin doonaa inuu qayb u ka noqdo tartanka euro labada kun iyo labaatanka oo sanadkan bartamihiisa la qaban doono haddaba hazard xirfadiisa ayaan ka hadlaynaa bal isbabardhig ku sameeyey waagii uu joogay kooxda kubadda cagta ee jalsiya iyo hadda uu joogo naadiga real madrid waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda ciyaaryahankaas ee lagu dhaliilay waxay tahay in uu kordhay miisaan ahaan sida uu ahaa markii uu joogay stanford bridge iyo iminka uu ku sugan yahay santiaga barnabo sidoo kale ciyaaryahanka waxaa ku soo noqnoqday dhaawacyo tii ugu dambaysan waxay ahayd isagoo dhowaan dhaawac ka soo kacay ayuu mar kale ciyaaryahankan dhaawacmay islamarkaana qayb kama ahan kulanka caawa ee kooxdiisa ay ciyaarayso haddaba arrimahaas ayaan ka hadlaynaa hazard wuxuu ahaa xidig kula soo guulaystay kooxdan jelsiya tartanka brmeliga isaga iyo antonio coint ayaana kasoo wada shaqeeyey garoonkaas sidoo kale tartamo kale ayay kusoo guulaysteen laakiin ciyaaryahanka markii halkaas uu kasoo dhaqaaqay wuxuu noqday mid kasii daciifaya kubadda cagta ee yurub afar boqol koob iyo toban oo qoraal ah dhinac kale waxaad naga soo wici kartaa eber lixa lix eber eber eber shan shan shan ayaad naga soo wici kartaa oo aragtidaada aad ka dhiiban karto burushiya munjaqlaabaq iyo manchester city oo ciyaarayaan atlanta iyo real madrid waad kasoo hadli kartaa falanqeyntan hazard ayaan kaga hadlaynaa isbardho ku sameeya waqtigii jelsia iyo waqtigii real madrid waxaan kaloo ka hadlaynaaba maxaa ciyaaryahanka xirfadiisa hoos u dhigay dad badan waxay rumaysnaayeen in uu ku sameyn karo madrid horumar islamarkaana uu ku guuleysan karo abaalmarinta ugu sarreysa kubadda cagta waana balonadi or arrintaas ayay dad badan islaayeen laakiin taas way dhuntay qofkan aan la hadlo markaan halo halo waayahay dhegeystahaas waa ismaqal weynay dhegeystayaasha kale ayaan siinaynaa si aragtidooda ay u dhiibtaan eber lix hal lix eber eber eber shan shan shan ay naga soo wici karaan naadiga real madrid ayuu mar kale waxaa ka maqnaan doonaa daafacooda ee daniel carfajal sidoo kale waxa aan la filaynin in ciyaartan uu kasoo muuqdo ciyaaryahan alvaro iyo mario dias hasoo dhowo kasimiro oo ka mid ah xidigaha uu zidan aad ka ugu tiirsan yahay ayaa ganax kaga maqnaanaya le kulankan real madrid waxaana la saadaalinayaa in ciyaaryahan kale ee valvelda uu qadka dhexe uu kula midoobi doono luka madrid iyo midka wadanka denmark ka soo jeeda ee tony crus halo halo halo waayahay qofkaasna ha ka gudbo sergio ramos oo soo laabtay kulankii l g ayaa la filayaa inuu kusoo bilaaban doono ciyaartan sidoo kale marco asensiyo ayaa ku rajo weyn in garbaha weerarka ay ka caawin doonaan karim benzima mucjisada ah ee cusub ee ku habsatay real madrid ee dhanka dhaawacyada eden hazard ayaa dhaawac kasoo gaara laleeyahay oo isaga aan ciyaari karin ciyaartan haddaba saddex shan labo ayuu kusoo geli doonaa macalinka faransiiska ee real madrid maamule ee zidani tib cotowa ayaa goolka u qaban doona rafael varen sergio ramos ciyaaryahan najo luka modrid tony carus mendi iyo karim benzam oo goolal ay ka sugi doonaan ciyaartii ugu dambeysana isaga ayaa laba gool u dhaliyay laacibkaasi atlanta saddex afar labo hal ayay kusoo geli doonaan oo kulankan ay ku ciyaarayaan romero ayaa ka mid ah ciyaartooydooda sidoo kale diron ninka la yiraahdo waxaa kaloo ka mid ah ciyaartooydooda oo ciyaareysa ee bezini xidiga lagu magacaabo iyo morel oo isagana weerar kaga ciyaari doona kulankan shan saac ayuu soo geli doonaa garoonka alvaro de stefano ayaa lagu ciyaari doonaa garsooraha la yiraahdo ee daniel macalel ayaa isaga dhexdhexaadin doona kulankan saaxiibada halo alaiku salam waraxma ii sheeg magacaaga meeshaa joogto halkee joogtaa haye waa la socotee barnaamijkan waa mahadsantaha hariyaha united-ka ahna qabiir ee ka howlgala ee kanaalka sky sportis ee ah falanqeeyaha kubadda cagta ee janaalkaasi gary nevel ayaa dhiibtay saadaashiisa afarta kooxood ee ku dhameysan doona ee kaalmaha koowaad labaad ilaa saddexaad ama top foorka wax loo yaqaano brbiliga ee xilli ciyaareedkan inta badan kooxaha min sagaal kulan ayaan u haraan leeyahay waxayna u badan tahay boqolkiiba toddobaatan in tartankan ay hanan karto sida uu qabo greenevel ee tiamka manchester city markii loo fiiriyo qaabka ay hadda ay wax ku wadaan alo aleykum salaam raadiya iska dam saaxib haya waaya waa ka xumahay saaxiibkaas oo macalin nuur naga soo wacay saaxiibada waxaan ka codsan lahayn in rikoorka ay iska damiyaan markay barnaamijkan ay la soo xiriirayaan qofkan kale alo
السلام عليكم calaykum salaam waraxma
aqoona waa kabtan seki oo ala wasaaradda waxbarashada magaalada beledweyne zaki jaambiyoonkan ka hadlaynaa real siday kusoo bixi karto atlanta ay la ciyaareysaa waxaan kaloo ka doodaynaa saaxiib hasad kubaddiisa way dhuntay xirfad ahaan maxaa sabab u ah
qoro horta caawa labadeyda naadiga manchester city iyo naadiga real madrid aan taageero waxaan u rajeynaya horta guul naadiga real madrid laba iyo eber manchester cityna saddex iyo eber aasiaadna kubadiisa oo dhuntay waxaa ugu wacan horyaalka premier league iyo horyaalka spain horta isku danooni ma aha horyaalka premier league ooyo wahaagaad yaqaanaa marka horyaalka spain ayuu la qabsan lahaa isleeyahay marxaladda spain marka waxaan waxaan u rajeynayaa rawa inuu
zakiyow labada dhinac Hadduu- labada dhinac kubadda laga ciyaaraa een, garoomaduna waa siman yihiin oo marka mitir ahaan loo fiiriyo maxaa qaldan
oro horta gribta premier league iyo horyaalka spain horta waxooga waa kula dal yihiin horyaalka spain banoonigiisa maxaa waaye banooni shaqaago ku dhisan oo baasbaas ku dhisan aad aadna banoonigiisa premier league uu yeelaa premier league waa taqaanaa banooni maxaa laga ciyaaraa oo weerar ah oo hore u socon leh taataabasho wax lagama yaqaano marka haadaad maxaan isleeyahay horyaalka premier league ayuu yaqaanaa waxaan u rajeynaya inuu la qabsado horyaalka spain hadduu zinedine zidane uu jaanis siiyo laacabka idan haadaad real madridna caawa guul ayaan u rajeynaya iyo naadiga manchester city marka qoorow duhur wanaagsan aan ku hayo waayahay mahadsanid saaxiib maalin lamid aan ku leeyahay enevel ayaa isaga aad kaga yaabay islamarkaana ka nixiyey saddexda kooxood ee kale ah liverpool arsenal iyo tottenham isagoona qaba inay seegi doonaan afarta sare sababtoo ah qaab ciyaareedkooda hadda aan ahayn mid laisku haleyn kara sidaasuu ku doodaya greenevel alo asalaamu calaykum calaykum salaam
waa maasha allah waa dhawaa iyo doolkaas maanta qor duhur wanaagsan waayahay waa mahadsantaha yonis ee horugal barnaamijka waayahay yonis telefoonka ayaa ka go-ay waa ka xumahay ee taas beddelkeena gary nevel waxaa uu siga taageero u siiyey kooxa waa waxa uu niyadda u dhisay taageerayaal ay ka mid ahaayeen leicester city kuwa u sacabtuma uu ku sheegay in ay soo geli doonto islamarkaana qayb ay ka tahay ee booskaas ayuu ku adkeysanayaa gary nevel nevel isaga waxa uu ahaa ciyaartooy kasoo ciyaaray ee lambarka duwaha xulka ingiriiska iyo kooxdii kubadda cagta ee united-ka ayaa lagu xasuustaa waqti hadda laga joogay dhowr iyo toban sano ka hor sidoo kale waxa ay garoon iskula jireen oo isla soo wada ciyaareenba haween mark rooney christiano ronaldo oo hadda kubadda cagta ku dambeeya rod van nistelrooy david beckham eric contana edward van der star patrick ebra iyo kuwo kale oo aada u tiro badan
Another sumptuous Chelsea move. We are being treated to something special this afternoon, and the Magpies did not heed the hazard warning. Oscar with Felipe Luis outside of him. Good position for the cross. Great ball delivered in. 1 0. Aiden Hazard. Well, Chelsea made look, that look like a simple goal. It's a rare headed goal from Aiden Hazard, but it was a sumptuous cross in from Oscar. And it's Chelsea 1, Hull City nil, and we've not even played for 10 minutes. Broken for Eden Hazard! Oh, what a goal! Eden Hazard in front of the Chelsea supporters with a screamer. He's had an gary nevel afarta uu qiimeynta ku sameeyeen waxay kaliyihiin labada kooxood ee hadda koowaad iyo labaad ku jira ee sidoo kalena waxa uu kusoo daray kooxaha lester city iyo kooxdan kale ee chelsea uu ku sheegay in afar sare ay ku dhameysan karaan saddex kooxood iyo taageerayaashoodana waxa uu sheegay in waxba uusan u welin sanadkan laakiin ay fiiriyaan sanad kale ee soo socda alo maalin lamid ah cabdibaasid waa la socod kolley sidaan filaya barnaamijkan waa gartee waaya cabdibaasid cabdibaasid-ow kubadda cagta inaad daawataan fila ciyaaryahankana mansab weyn inuu ka gaaro waa kubadda waana sababta hadda uu ugu dhex jiro okay haddii sidaan uu kusii socdo ma tahay shaksiyan mid meel gaari kara waaya cabdibaasid falanqayaasha kubadda cagta waxay leeyihiin hazard inuu ku biiro real madrid waxay u ahayd wax weyn isaga xitaa qoyskiisa ku farxay waana tiim weyn oo ciyaartooy badan ay soo mareen aad ka wareyso ilaa toddoba haliyey iyo wax ka badanba kubadda cagta soo ciyaaray ayaa kasoo ciyaaray santiago barnabo dhinaca kale haddana xiddig walbaa jecel in real milaaladeeda uu xirto ama garoonkeeda uu ka ciyaaro fursadan uu haysto inuu ka faa'iideysan waayo haddana maxaa hortaagan as leedahay mahadsantaha cabdibaasid maalin wanaagsan ayaan ku leeyahay anigana xiddiga barcelona leonel miis ayaa sii dheereystay hogaanka goolhalinta ee horyaalka waddanka spain kadib markii laba gool xalayto uu dhaliyay ciyaaryahankan ayaa leeyahay hadda waxuu xooga saari doonaa goolhalintan maadaama uu iskaga haray tartanka weyn ee uefa champion league miisi ayaa haatan saddex gool ka horeeya xiddiga ugu soo dhow louis alberto soares kaasi oo sideed iyo toban gool haatan xilli ciyaareedkan kasoo dhaliyaa leeyahay horyaalka waddanka spain haddaba leo oo koob iyo labaatan gool soo dhaliyay sideed iyo toban waxaa iskale louis suarez gerard morinan waxa uu leeyahay shan iyo toban shan iyo tobankaasna karim benzem ayay wadaagaan ciyaartooydan waxay u kala ciyaaraan kooxaha barcelona atletico madrid vilareal iyo real madrid dhinaca kale xidig kale ayaa jiro oo iyagana doonaya in tartankan ay kula loolamaan leonel misi kabta dahabka ee wadanka spain ee horyaalkaas uu bixiyo waxaa ka mid ahaa xidigahaas kuwa ciyaare ee zavil real sociedad oo alexander layirahdo levent oo roges xidig lagu magacaabo joy louis morales isnig layirahdo oo levent ka tirsan iyo michael oo isna u ciyaara naadiga real sociedad sagaal ciyaartooy ayaana hadda ku tartamaysa waana kuwa ugu dhowdhow oo sideed iyo toban shan iyo toban ilaa toban gool soo dhaliyay horyaalka xidii kale way jiraan oo min lix gool soo dhaliyay toddoba gool soo dhaliyay laakiin wixii toban ka sareeya ayaa lasoo qaataa leo kow iyo toban waa labaatan iyo kow ayuu leeyahay xidiga kusoo dhowna waa louis alberto suarez manchester city ciyaartooyda ay kusoo geli doonaan waan sheegi doonaa iyo bari koorada ay labadaas kooxood ay kala haystaan dhanka goolhalinta ee premier league ee mow saalax ayaa kan ugu horeeya oo toddoba iyo toban gool isaga soo dhaliyay bruno fernandes ayaa kusoo xigay lix iyo toban gool soo dhaliyey lix iyo toban waxaa soo dhaliyey ciyaaryahan harikin xidigaha kale way ka hooseeyaan kuwaas oo u kala ciyaara everton leeds united manchester city arsenal newcastle iyo aston villa waa colom wilson xidiga lagu magacaabo ayaa qeybka ah alexander lagazed jemi fardi ikay gondiga son min ayaa ka mid ah kuwa toban gool dhaliyay xidii kale way jiraan oo goolal intaas ka yar soo dhaliyeen laakiin lagama hadlo oo toban gool wixii dhaliyey ayaa lasoo qaataa dhan kale naadiga waa tan iyo markii juventus ay ka hartay ee tartanka champion league toddobaadkii hore waxaa issoo tarayay xanta ku aadan iibinta qaar ka mid ah xidigaheeda ugu muhiimsan laacibka weerarka kaga ciyaara ee kooxdaas ee paolo debala ayaa qeyb ka ahaa xidigihii aan la filaynin in suuqa lasoo dhigo islamarkaana kooxda laga fasaxo garoonka alianza arena kooxda ku ciyaartan waxaa leeyahay waxay suuqa ay soo dhigtay laacibkaas ay doonayso inay iska iibiso kooxo badan ayaana durba hadda u hanqaltaagaya helista laacibkan paul debala laacibkii hore ee tiimka balerma wadanka argentiin ayuu kasoo jeedaa jirada faransa kasoo baxday ee futbol waxay sheegaysaa tottenham iyo jelsia kooxaha london ka dhisan in xidigan ay ku dagaalamayaan laacibkan waxaa lagu sheegay in hadda lagu baadigoobi karo qiimo dhan konton iyo shan milyan oo lacagta yuroga debala ayaa galaya sanadkii ugu dambeeyey ee qandaraaska uu kula jiro ee tiimka bianganeri iyadoona xusid mudan tahay in hadda booska koowaad ee shaxda macalin andre biro uu dhumiyey islamarkaana gacan uusan ku hayninba si kastaba ahaatee inuusan ahayn xidig muhiimka ah kooxda turin ee ka dhisan ayaa sabab u ah leeyahay in juventus ee suuqa ay geyso ee laacibkan oo loo arko in hadda si deg deg loo iibiyo andre birlo ma siiyo fursad waqti iyo qaab uu xidigan kusoo bixi karo maadaama macalinkan uu yahay macalin aada u daayar markii loo fiiriyo dhanka tababarnimada ee khibrad ahaan isaga waqti badan ayuu garoomada kubadda cagta kusoo jiray andre biro birlo kubadda cagta waxyaabihii uu ka gaaray waxaa ka mid ahaa inuu ku guuleystay islamarkaana isaga uu ciyaarayay labada kun iyo lixdii markii faransiiska ay ku garaaceen garoonka olombic magaalada barliin ee dalka jarmalka markaas oo faransiiska ay kaga adkaadeen baa goolashaasi talyaaniga ayaan xiligaas ku guuleystay world cupka ama koobka adduunka joloka bovon canavaro iyo maur cameronesi isaga ayaan qadka dhexe ee xiligaas wada ciyaaraya waana muddo hadda laga joogo lix iyo toban sano macalinka kooxda reer kureeshiya ee dinamo zagreb oo lagu magacaabo ee suzoran ayaa shaaca ka qaaday in uu si rasmi iskaga casilay xilka tababarnimo ee kooxdaas uu ka hayay kadib markii gaarka loo geliyey ganaax xabsi ah iyadoona arrimo musuq la xiriira ee hadda lagu eedeeyey haatan waxaa hoos u dhac ku yimid leeyahay diyaargarowdii ama isku diyaarintii ee dinamo ee kulanka urub liiga ee khamiista ay la leedahay ama ay la ciyaari doonto kulankaas tiim kale sbariska tottenham sidaa ay shaacisay kooxda reer kureeshiya ee tababare ayaa si deg deg ah hadda waxaay xilka tababarnimo kooxdaas ee loo xaqiijiyey inay u magacaabi doonaan ku-xigeenkiisa maadaama macalinkooda hore xabsi lagu xukumay walow aanan dareemeynin in hadda isaga iscasilaadaasi uu ku qanacsanaa laakiin ay keentay arrintan ay hadda taagan arrintaas ayaan ugu weyn shakhsigan waxaa leeyahay waxa uu dhunsaday labaiyo toban milyan waa labaiyo toban dhibic laba milyan kuna dhigantaa leeyahay lacag dhan hal dhibic sagaal milyan oo lacagta dollarka mareykanka canshuure aheeda leeyahay marka arrintaas ayuu hadda lagu haystaa waana musuq isdowmarin uu sameeyey ee macalinkaas haddii uur cafaan uu ka qaadan karo in kalena waxaa laga sugi doonaa warbixin inay kasoo saaraan waaxda warfaafinta ee kooxda dinamo ay leedahay sheekooyinkan waxaa ka mid ah ee hadda taaganba naadiga madrid ayaa sameysa leeyahay saxiixyo badan tan iyo markii hogaamiyihii safkeeda weerarka hogaamin jiray christiano ronaldo kana dhaqaajiyey kooxdaas sanadkii labada kun sideed iyo tobanka islamarkaana ka degay magaalada turino ee kooxda juventus uu ku biiray real madrid ayaa lacag ka badan boqol milyan oo euro kaga iibsaa leeyahay juventus ronaldo saddex sano ka hor waqtigaas oo shakhsiyaad badan oo ka faalooda kubadda cagta ay aaminsanaayeen in ganacsi wanaagsan ay sameysay kooxda reer sbain marka loo eego da-da ciyaaryaha ronaldo iyo qiimihii ay ku heleenba si kastaba waqtiga ayaa isguray saddex sano kadib hadda jova iyo ronaldo waxay kala taagan yihiin khatiyaa leeyahay ama khaatibillah maadaama markii ugu dambeysay isaga eedu iska lahaa champion league ay kasoo hareen real madrid ayaa tirada lix xidig oo beddelka ronaldo ay muddadaas ee lasoo saxiixda waxay ku bixisay lacag dhan saddex boqol iyo afar milyan oo lacagta eurooga waxaana ay kaleyihiin xidigahaas edin hasaad oo boqol shan iyo toban ilaa boqol iyo labaatan isaga lagu soo iibiyey sidoo kale waxaa ka mid ah laacibinta kale ay soo qaateen ee mariano dias ninka la yihahdo oo labaiyo labaatan lagu soo qaatay ibrahim isna lagu soo qaatay toddoba iyo labaatan jovek oo lagu soo qaatay lixdan waxaa kaloo jiray laba ciyaartooy kale oo lagu soo qaatay min afartan iyo shan milyan marka laga yimaado ee lacagahaas ee badan ee real madrid ay ku bixisay xidigahaas arrinta qalbijabka ah ayaa ah in xidigahaasi isku darkooda soddon iyo shan gool oo keliya ay soo dhaliyeen muddadaasi xidigahaas oo gaaraya ilaa shan waxay dhaliyeenaan leeyahay soddon iyo shan gool goolashii marka laisku dardaro ama la isku geeyo muddo saddex sano ku dhowna si ar sabca oo aan kasoo muuqan istaadiyaha santiago barnabo ayaa xidigahaasi dhaliyeen goolashaasi saddex iyo toban sideed lix afar labo iyo labo ayay soo kala dhaliyeen markii laisku geeyeen soddon iyo shan ayay noqotay taas beddelkee ronaldo ayaa halkiisa kasii waday inuu talyaaniga mar kale isku muujiyo awooddiisa ciyaareed isagoona sagaashan iyo shan gool u saxiixay kooxda juventus boqol laba iyo labaatan kulan uu u matalay xilli ciyaareedkan oo keliya ayuu si aar sabca soddon gool uu kusoo dhaliyey kooxdiisa soddon kulan oo u matalay taasoo ka dhigan in kulan walba uu gool u dhalinaya ciyaaryahankaasi kulankii ugu dambeeyey ee goolasha uu kasoo dhaliyay christiano ayaa ahaa midkii ka dhacay jasiiradda markaas oo soddon iyo laba diiqo saddexley kaga soo dhaliyey kooxda kubadda cagta ee kali rawand kulankii ugu dambeeyey saddex gool iyo gool ay kusoo guuleysteenba manchester city waxaa isha ay ku hayaanbaa iyaga xidigooda iyo beb guardiola mas-uuliyiintooda inay gaaraan sidii dhamaadka ee tartanka champion leaga laba gool oo ay kala dhaliyeen bernardo zilva iyo gabriel jesus sky blue guusha kusoo sisaaliyay lugtii hore mar kale ay caawiya doonaya in borusha mclabak ay goolal ay ka dhaliyaan ama goolashooda ay ka difaacdaan si ay u gaaraan sidii dhamaadka ee tartankaas qeybna ay ugu noqdaan ama ay ugu biiraan kooxaha hadda u gudbeen waxaa jirtay waqti ka mid ah xilli ciyaareedkan oo city qabtaan leeyahay dhaawacyo tiro badan laakiin hadda way ka fiyoodahay dhaawacyadii tirada badnaa ee kooxdaas haleelay guardiola kulankii fulham ee silma filaan ah ugu soo bilaabay ee laborte iyo xidii kale iyo john stonis balse markan ee la filayeen shaaxdiisa afar difaac ee caadiga ahaa uu ku soo ceshan doono maadaama laborte uu noqonayo midka meesha ka baxaya kulankii fulham ayuu macalinka reer spain ee nasiiyey rahiim sterlin kevin dbrin iyo kay gundiga iyo riyaad mahares iyo daafaca britain walker iyo midka wadanka ukrain kasoo jeeda ee sishangal yirahdo si mar kale ay iska garab ciyaaraan ama ay kaga soo muuqdaan kulankanan leexay haddaba manchester city afar saddex saddex ee garoonkan ay kusoo geli doonaan anderson ayaa ka mid ah kuwa ciyaari doona sidoo kale walkara ka mid ah ciyaaryahan john stones isaga la siin doona fursad waxaa ka mid ah gundugaay mahres sergi kuna weer oo rigooru dhaliya ciyaartii ugu dambeysay soo ciyaareen rahim sterlin ayaana weerarka ciyaari doona brushia shaax ka bedelan ama farinson ka bedelan ayay ciyaari doontaa city waana afar labo saddex hal ay garoonkan kusoo geli doonaan oo maclinkooda uu sheegay kulankan shan saa ayuu soo geli doonaa itixaad stadium ayuu ka dhici doonaa garsoore sergio ayaana kulankan dhexdhexaadin doonaa dhinaca kale tartanka championshipka ee bermer leaga qeybtiisa biida ayaa la ciyaari doona kulmo dhowr waxaana ka mid ah kulmadaas cardiff kulanka garoonkeeda kusoo dhaweyn doonto stock city derby kaint ayaa la balansan kooxda brentford lagu magacaabo ciyaaraha kale la ciyaari doona milisbara iyo kooxda briston north inda ayaa ka mid ah halka kooxda banamud ay la balansan tahay tiimka swansi waa banamud ay la balansan tahay kooxda swansia ciyaaraha championshipka ee dalka premier league sidaas ayaa loo ciyaari doonaa champion league mar kale haddii saaxiibadan aan xusuusiyo kooxaha manchester city oo garoonkeeda ku ciyaari doonto brushia ayaa u imaan doonta waa brushiyada munchclabak dodmon way soo gudbeen tartankan real madrid garoonkeeda albaro de stevano ayaa si kumeel gaarahaan ugu ciyaari doonta maadaama weli uu hagaajin ama dayactir uu ku socdo garoonka weyn ee barnabe atlanta ay halkaas ay kusoo dhaweyn doonaan barnaamijkii waanaga intaas nabadgelyo